maadaama Soomaali aysan ka jirin dowlad awood leh oo la socon karta daawooyinka dhacaya dalka la soo geliyo ayaa waxay taasi dhibaato xoogan ku yeelatay badqabka ummadda magaalada Hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka Somaliland ayaa laga soo sheegaya inay kusii kordhayaan daawooyinka iyo raashinka dhacay ee la soo geliyo magaalada dadka ku dhaqan Hargeysa oo arrinkaasi wax laga weydiiyey ayaa waxa ay muujiyeen sida ay ugu dhib qabaan arrintan iyagoona sheegay in shisheeyaha ay u badan yihiin kuwa daawooyinka dhacay soo geliya dalka ayseed iyo bariis laysku dhex iibinayo saliidijiin iyo bariis baa laysku dhex iibinaya bakhaarkii wada yaallaa sidee isku gelayaan ismaba dhici kartaba in beeshan amba waa inuu bariis yaallaa amba waa inuu yaallaa dee saliidijin taallaa raashinka dhacay ee waddanka iska soo gelaya dawooyinka dhacay ee waddanka iska soo gelaya dee waa in si dhaqsaa wax looga qabtaa niyo ayu noocu waa in si dhaqsaa wax looga qabtaa wey midda kale ceele waxaa laga cabanayaa dadka waddanka aanu dhalan ee keenaya wax kasta oo dhacay ee dadka shaqooyinka ka qaaday waa in ummadda waddanka si dhaqsaa looga saaraa caqabad xooga bay ku hayaan caqabad xooga bay ku hayaan ilaahay qaadooye waxaan leeya war kuwani ganacsada maa ganacsada warta xaggaa la iskaga riixo war waxaan leeya dadka shacabka la isku tago waxaan ganacsada aan iska saarno ganacsadayaal maa adeere waxaas wax la qaadan kara maa war dadku waxaa weeye ikaadi doorta ikaadi inaad degdegin lama degdegay su-aal baad weydiisay inaadeen war kuwani ganacsada maa dawooyin ma keenaan raashin la cuno ma keenaan ummaddii dadkii way madheen dadkii way madheen dawooyinka iyo raashiinka ay dowladaha qaar dalkooda ka mamnuucaan ay awaamiirta ku bixiyaan in la gubo ama badda lagu shubo ayay sheegay in qolooyin ka macasha waxyaabaha dhacay ay qandaraas ku soo qaateen sidaasna ay dadka u giibiyaan dawooyinka dhacay dalka way dhib badan bay ku hayaan raashinka waddanka la keenaana wuu dhacay waxaana inaan warka sida ugu badanaan anigu war sheekada ku maqlaa ganacsateeduba inaanay waxba soo iibsanne wax hoolseelara ku dhacayo adduunyada yaallu inta laydhaa naga qaado meela ku soo aastaan geeya dabeedna udhaa maxaad anigay siinaysaa markaan kaa qaado oo lacag kula heshiiyo markab kale intaasaan ku qaadaya shaqaalaha aasiyana intaasaan siinaya dabeedna intuu halkan markab jawaano cusubun jayna ka dalbado dabadeedna uu inaan inoogu soo shubo qaar cusuboo barooya wixii dhacaya la yidhi sooqu raashika ugu badan inay noo keeneen caynkaa ayaan qabaa anigu midka qodobka kale aan qabaa waxaa weeye dawooyinka waddanka yaaloo dham inay dhaceen dadkana ay dhib ku hayaan dhammaantood imanka tobanka qof ee meela joogaba mid baa kansal qaba dadka waxa ugu badan ee ku dhacaana waxaa weeyaan inaan dawooyinka cuntada laga qaadaa ganacsadu isagu keligii wuxuu ka faa'iidaa buu doonaya waxaa bilaashkaa buu keenayaa dhacay ama intuu warshadaba tagaabuu odhanaya dawada imisaad bu ku dartaa dawada boqolkiiba boqol boqolkiiba shan ku dar inta kale dambas ka dhig dambaskaasuu keenaya dabadeedna waxba kuu tarmaysa waad wadaysaa un maalin maalmaa ka mida oday yar baa idhahdeen dawadaasaa cuno waxa lagu yidhi waa yurub waxna way ii tari weyde deedna mid baa kuudhahdeen bilaan waxba ku jirin waa kaabsalo waa la kala saaro qolof khaliya bay noqota laba qolfoodoo saa laysu geliyo khaliya ayuun bay noqota dabeedna waxa la maxaa dhaxay waa saasaa waxba ugu jiro waxba kuu tari mayso wan waxaan leehayo cuntooyinka waxaan leehay ganacsatadan ilaah ka baqaan maarta leeh ilaah ka baqaan oo ummadda waxay is raadinayaan wax xalaal ummadda u keenaan cuntadan dhacday ee waxaan ku yidhi meel walba taalee markaas dhacdayna waxaan leeyahay waan ilaahay ka baqaan ganacsatadu oo ummadoodu wax wax wanaagsan oo u keenaan oo markaasa wilaayaadka islaamiga ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka nabadgalay aafooyinka nuucan ah ee ay la dhibin yihiin dadka soomaaliyeed waxaana marar kala duwan qeybo ka mid ah wilaayaadka ka dhacay howlgallo lagu soo ururiyey islamarkaana lagu gubay daawooyin iyo raashiin dhacay oo lagu iibinayay goobaha ganacsiga